afno haatanna waxa aan bilaabno inaynaa doodii aan horay idinku ballan qaadnay ee ku saabsanay doorka ay wadaadada ama diintu ay ku leedahay siyaasadda iyo nabadgelyada marka ay timaado arrimaha soomaaliya iyo maanta doodaasi waxaa igala qaybgelaya sheekh yuusuf sheekh tawakal yuusuf ismaaciil oo isagoo ka mid a wadaadada ka howlgala magaalada boston ee gobolka massachusetts ee waddanka maraykanka iyo injineer xuseen fiin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed saxaafaddana ku lug leh su-aasha ugu horreysa ee aan weydiinayaa waxay tahay sidee ayay idinla tahay inay noqon karto doorka wadaadadu ay ka qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee soomaaliya ama ay ku leeyihiin waxaan su-aashaasi ku horreysiinayaa sheekh tawakal
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم aad ku mahadsantihiin xusumadan ugu xasuntiin inaanu ka qayb galno muujinta aanu muujinno doorkaay ku leeyihiin wadaadadu khaasatan markii la tilmaamayo kulley waa wadaadada soomaalida run ahaantii xaqiiqan la iska indhitari karin ayaa jira oo wadaadadu ay ku leeyihiin doorka soomaalida qaybaha ugu waaweyn haddaysan ahayn baarka ugu sarreeya waa kowa waxa weeye dadku mujtamaca soomaalida waa mujtamac muslinah sidaa daraaddeed alla subxaanahu watacaala waxa uu noo tilmaamayaa in waxa la adeecayo ee la raacayo ulul amriga markii la tilmaamayo inay yihiin culimada ta labaadna ay tahay dadkii qaatay dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ta saddexaadna ay tahay in mujtamacu uu gaarsiiyey doorka ay wadaadada ku leeyihiin inuu yahay macallinkii barbaarinaya marka aabbihii hooyadii laga tago ubadka ama dadka la barbaarinaya ee kacaya mujtamaca doorka ugu weyn bay ka leeyihiin sidaas daraaddeeda in badan waxaa dhacda marka arrimahaas oo la iska indhitiray in ay noqotay marka doorkaasi inuu meesha ka baxo iyo doorkaas oo soo noolaashadiisii iyo imaanshihiisii hadda uu yimid iyo socodkiisa muuqaalka ah iyo ka tegistii hore laga tegey inay fikradahaasi hadda isku dhacayaan laakiin waxaan kusoo gebagabaynayaa in ay ku leeyihiin doorka ugu sarreeya xaqna ay u leeyihiin inay doorkaa matelaan
xuseen fiin doorka wadaadadu ay ku leeyihiin maanta siyaasadda soomaaliya oo maadaama siyaasadda soomaaliya ay tahay gebi ahaanba mid qasan maanta sidee bay kula tahay ma kula tahay mid saxsan inuu yahay doorka maanta ay kaga jiraan mise waxay kula tahay mid khaldan
faysal aad iyo aad ayaa umahadsan tahay marka horeysa waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasheena reer boston iyo dhammaan daafaha adduunkaba wadaadadu markii hore way usoo socdeen siyaasadda soomaaliya oo soomaaliya waxa weeye burbur culus ayaa ku yimid wadaadadu sideedaba waxay xambaarsan yihiin qur-aankii iyo axaadiistii marka bulshadii way burburtay burbur markii xornimada la qaatay nidaam dimuqraadiya la aaday nidaam hantigoosya hantigoos ku dhisnaa nidaam waxaa la aaday hantiwadaaga markii dambena dictatorship baa la aaday marka maadaama ay iyagu hayeen furaha ummada nabad waarta ku heli karaan doorkooda wuu soo socday laakiin maalinba maalin bay isu soo dhiibasay marka markii u dambeysay dhammaadkii sideetameeyadii awoodoodii si aad ay usoo shacbaxday runaantiina influence fiican ayay ku yeesheen bulshada soomaaliyeed markii dalkii burburayna dee dalkii waxaa la wareegay canaasiir waad aragto jabhado iyo qabyaalad iyo waa la burburiyey dalkii marka wadaadadu waa lagu qasbay maanta ina ay naftooda u huraan inay dalkii dadka badbaadiyaan marka laakiin anigu waxaan hadda aaminsanahay in wadaadadii naftooda iyo dalkay dadkooda u huray ay ugu dambeeyeen waxaa layidhi mayd waxaa ugu dambeeya layidhi kaa la sii sido nimankii maxaakimta ahaa ee dalka etoobiyaanka ka saaray ee dalka u jihaaday in maanta niman al-shabaab la yidhaahdaa oo aan wax dagaala gelin oo markii ay nimankii maxaakimtu dagaalamayeen aan dagaalamaynin in hadda maaragtay iyagii ay raggii maxaakimtaa xitaa kasoo horjeedaan oo maaragtay ay dee dadkii wanaagsanaa waa dhinteen dadka hadda hadda wadaadada magacooda ay ku ciyaarayaan marka ma waxay kula tahay inay afduubeen nidaamkii ay maxaakiimtu kasoo shaqeeyeen
nidaamka waxaa ka shaqeeyey niman wadaadaa waad ogtid dalka soomaaliya dowladdii maxamed siyaad bare waxa ay bilowday dagaalkii seven seven markaynu soo jabnay kadib in dadka la caburiyo dad badan baa markaa dalka ka cararay dalkii dal ka cararay waxay tageen wadamada islaamka waxay fahmeen diintii markay dalka kusoo noqdeen dadkaasi dacway ka bilaabeen dacwadaa ka bilaamatay iyo nashaadka islaamiga ah ee soomaaliya ka dhashtay weeyaan xitaa waxaa soo dedejiyey burburkii soomaaliya loo burburiyey markii dalka la burburiyeyna warloodho iyo waxaa dalkii de iyo iyo united nation iyo dee cadowgii maaragtay dowladdii soomaaliya aliisi ay ka ilaalinaysay dalkaba uu dalkii gacanta u galay markii dambe dalka laysku dayay in laga saaro cadowga gacantiisana waa tii xitaa loo adeegsaday maaragtay dowladdii
waa hagaag sheekh tawakal maadaama aad tahay adigu sheikh nin wadaada haddii aynu su-aasha laba u kala saarno wadaadada doorka ay ku yeelan karaan siyaasadda soomaaliya ee maanta ay ku leeyihiin guud ahaan iyo doorka ururada diimeed ee maanta jira waa ururada diimeed ee maanta jira ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya sidee loo kala qaadi karaa marka aad fiirisid doorka ay maanta ururada jira ay ka cayaaraan siyaasadda dagaaladii bay ku lug leeyihiin dowladdii bay la dagaalamayaan fawday samaynayaan hanaankii dawliga ahaa soomaaliya in lagu fidiyo ayaa lagu eedeeyaa inay ka hortegayaan ama iska muuqataba marka ma waxaad leedahay taasi waa saxsanta
bismi illahi raxmaan iraxiim haddaan si kale hadalkaagu u dhigo wadaadadu lama dagaalsana shacabka iyo dadkaba waa dadkii u iftiimin lahaa ama u bidhaamin lahaa meesha ay ka imaanayso nabadgelyada wanaagga iyo dantooda meesha ay ku jirto si walbana wax walba oo dhaca ama hadday fitan ama dhibaato ay timaado dad baa horbooda runtiina haddana wadaadadu kama aysan gaabin arrintaasi waxay ka yihiin weli hormuud in mar walbaba uusan noqon waxa talinaya qoriga caaradiisa markii horena waxa ay ka hor yimaadeen mabaadidii ka hor imaanaysay dadka midnimadoodii iyo waxqabadkoodii aysan noqon xukun dictatoria oo ummadda keliya isagu qoorta qabta tii kadib haddana waxaa timid inay wadaadadu muujinayaan inaan gacan shisheeye oo bannaanka uga timaada iyo mid gudaha oo intaba waxa weeye kala dagaalaysa dadkii dadkaa soo burburiyey hadday yihiin warlorskii iyo dadkii waxa weeye arrinta soomaaliya keliya aragti gaaban ka qaba intaba wadaadadu ay kasoo horjeedaan dadka qoriga sitana ma aha waa dadka dadka towjiihinaya oo u sheegaya in meesha wanaagsan sheekh tawakal dadkan qoriga sita ee sheeganaya ururada sida shabaab oo kale iyo xisbulislaam iyo waxay sheeganayaan inay yihiin dad wadaada waana muuqataa astaamo wadaadai wataan diintii bay akrinayaan dadka iyagaa wadaada u ah una ahaan jiray waryihii dambe marka iyagii siyaasaddii way ku dhex milan yihiin waxbay samaynayaan waxay samaynayaan waxyaala fara badan oo maaragtay ka hortegaya dowladdii inay dhulkii hanato ay isku fidiso marka haddii xaaladdu sida ay tahay ma ogol yihiin ma kula tahay inay ogolaanayaan inay kusoo biiraan hanaan siyaasiya oo nidaamka siyaasadda soomaaliya ay kusoo biiraan oo dowladda ay wax la qaybsadaan oo markaa dowladnimadii somaliya sidaa lagu soo celiyo sidee bay kula tahay aragtida aniga ii muuqato waxa weeye dowladdu hadday tahay dowlad ka madax bannaan aragti siyaasadeed oo bannaanka oo gacan shisheeya ka marar markaa dadku wax way wadaagi karaan laakiin aragtida ay hadda xubnaha kale ee dowladda hadda magaceeda wata ma aha xubna ku shaqaynaya aragtida mujtamaca soomaalida waa aragti ku shaqaynaysa aragti gacan shisheeya ah sidaa daraaddeed way adag tahay fikirkii iyo mabaadidii dadkii meel ku wada noolaa in ayay waxa weeye aragti wada wadaagaan aragti bannaanka laga hagayo iyo aragtidii ku dhisnayd midnimada iyo walaalnimadii iyo xalkii geedka hoostiisa lagu xalinayay marka taasi way adag tahay inay meel isugu yimaadaan marka adiguba waxaad leedahay sheekh tawakal nimankan xisbiyada furtay ee islaamiyiinta ee dowladda kasoo horjeeda waxay diyaar u yihiin in ay nidaamka siyaasiga ka qayb galaan haddii ay arkaan dowlad daacada oo ka madax bannaan fikradaha galbeedka iyo gadaal in laga soo riixo
waxaan sheeko ku jirin horta shacabku waa shacab muslin ah oo mabaadida maanta soomaalidu ay wada haysato waa diinteeda aragtida keliya ee dadka kala soocaysa inay tahay aragti yar oo kooban oo dadkii waddankaa dhuuxiisa la baxay warloriska ahaa dadka baabi'iyey inay saaxadaa maanta ka baxaan oo ay ka maqnaadaan aad bay u adag tahay waxyaabaha fitanka badan ka imaanaya ama sabab keenaya inuu shacabku dagaal kusii jiraan anigu waxaan u badinayaa waxyaabahaasi ka imaanaya dadkii intaas soomaaliya marka xorriyadda qaadatay wixii ka dambeeyey aanan isbeddel lahayn oo meeshiisii taagan haddii shir walba la qabto warlorkii la yiqiinay oo dagaal ogaha unbaa taagan taa daraaddeed waxay keenaysaa in shacabku dhibkii uu kusii jiro shacabkuna uu garto meesha maslaxadiisa ku jirta hadday wadaadadu qaldan yihiinna qaladkooda la muujiyo hadday warlorska muujiya la muujiyo la helo dad dhexdhexaada oo ka maran catiifo iyo qabiil iyo dana shakhsiyeed iyo dana goboleed midba ka maran ee fiirinaya mujtamaca nabadiisa waa hagaag xuseen fiin haddaan kuusoo jeesto dhinacaaga inkastoo meelaha ururada islaamiyiinta ee soomaaliya ay haystaan la yidhaahdo way degan yihiin oo nabadba ay xoogaa ka sameeyaan haddana nabaddaasi ma aha mid qaangaari karta sida ay ku doodaan dadka arrimahaasi faalleeya marka taasi waxay astaan u leehay tahay baa la leeyahay inaysan ahayn kuwa ay ka go-an tahay inay nidaam siyaasi iyo marnaba ay kusoo biiraan marka doodaha caynkaas oo kale adu maxaad ka leedahay
faysal tusaale ahaan oo kale qolooyin hadda soo baxay inaynu bointiga si toosa loo aado oo la yirahdo ahlu sunna waljamaaca sidaynu ognahayba maaragtay waa iska group qowleysata ah etoobiya ay soo samaysay waa caqabad soomaaliya in ay nabad ku noolaato loogu talagal in la hordhigo kooxdan hadda soo shacbaxday ee maxaakimta kasoo dhex baxday ee al-shabaab waxaynu ognahay saddex arrimood oo midnimadii soomaaliya iyo soomaalinimadiiba ka hor imanaya in ay wataan oo ah number kow calankii soomaaliya buluugaha ma ogol calan madoobay wataan jiritaanka qarannimada ee soomaaliya ama calan soomaaliya leedahay in ay ka mid noqoto qaramada adduunka united nation ka dulbabado ma ogola nimanka maskaxda u ah ee wada maahan niman soomaaliya waa ajnebi wadaadadii soomaaliya waa la afgambiyey nin kasta oo dareen diimeed waday ama nin kasta oo damiir islaamnimo iyo soomaalinimo ku jirta waa dhintay waxa weeye ciidamadii etoobiya raggii sifeeyey dalka ka sifeeyey dalkii dalka u jihaaday dadka ilaa hadda u taagan maaragtay in ay soomaaliya ka dhigaan meel nabada oo dadka soomaalidii u tashadaan oo diintooda siday rabaan oo xornimaa ay ugu noolaadaan meesha way ka maqan yihiin waa caqabado nimanka waa naloo sameya hadeer hadeer maalmalba dhibaata ayna hortaagan marka adu waxaad leedahay ahlusunna waljamaaca iyo shabaab iyo xisbi alislaam dhammaan garabyadan hubaysan ee kooxaha diimada soomaaliya ka jira waa caqabad soomaaliya ay leedahay oo nabadda ka horjeeda iyo dowladnimada
waa run way ka horjeedaan waayo soomaaliya xitaa haddii la rabo in waddankii waddan islaama laga dhigo oo aad rabti waddanka inaad shareeca ku maamushid waxay u baahan tahay steps shareecada waxaa loo bahan dad yaqaana in ay yimaadaan meeshii waxaa loo baahan yahay maaragtay nidaam iyo kala dambeyn in marka hore la helo waxaa loo baahan yahay maaragtay waxyaaba badan deer waa laga baqaa dhulkay joogaan nabadda la haystaa maahan in ay nabad ay ka dhaliyeen maahan inay nabad ka dhaliyeen maahan waa wa wa wa wa waxaa weeye waa shariifo oo kale berigii hore waal waal west wixii la dhihi jiray oo kala waay waa niman waalan wey nimankan waxaa weye qofkay arkaan gacantay goynaan qofkay arkaan madaxay goynayaan maahan waa baqdin dadku waa baqayaan maahane maahan maaha nidaam maahan qofku uu xornimo dareemayo iyo diintiisa inuu siduu rabo maaragtay u caabudo ilaahay
waaya xuseen waad caddaysay qodobkaas haddaan usoo jeesto sheekh tawakal kooxaha hubaysan ee xagga diinta ee soomaaliya ka jira ee xisbiyada islaamiga hubaysan ay ka mid yihiin shabaab iyo xisbi alislaamiyo waxaa lagu eedayaa inay wataan fikrado caalamiya oo ka baxsan soomaaliya oo masal masalan haddii ayba soomaaliya qabtaan ay ku ekaanayn ay usii gudbayaan afrikada bari ayna loolankoodu yahay mid caalamiya taasina waxa wax u dhimi kartaa sida dadka arrimaha faalley ay ku doodayaan in soomaaliya ay nabadi ka dhacdo marka dooda caynkaasa sidee aad u aragtaa
bismi illahi raxmaan iraxiim horta fikradaha ah in nidaamka islaamku waa nidaam caalamiya horta ma aha nidaam iqliimiyeed ama degmo ama gobol ama ku eg asal horta taa in la fahmo mabda'a islaamka qofka ka turjumaya wuxuu matelayaa caalamkao dhan waa mabda' ka turjumaya caalamka maslaxadiisa iyo shareecada nidaamkeeda iyo dhiirigelinteeda keenaysa sidaa daraaddeed aragtida tilmaamaysa meel bay u gudbayaan ama sida xuseen uu tilmaamay ahmiyaddu ma aha in marada iyo calanka la bedelay qaalib ma aha waxa loo ordayana ma aha maradu waa shay qof sameeyey qofna ku riyooday waxay samada ka yimid ma aha ahmiyadda waxa weeye sida dhiigga marka calanka ma waxaad u aragtaa in la bedeli karo oo ay iska caadi tahay haddii calanka la bedelo oo calanka lala yimaado meeshur waa ka yimaadeen calamka hadda fikradihii hadda anugu ka dhiiban mayo bedelaadiisa oo hadda ma dhihi karo waxyaabaha mujtamac sidiisa xasaasiyadiisa kicinaya waxba hadda tilmaan maaragtay in laga hormaro oo la qaato oo la bedelo iyo waxa hadda anugu midna ku dhiiran mayo laakiin waxaan tilmaamaya ahmiyadda waxaa ka weyn marada tilmaanteeda dhiigga daadanaya shaksiga ka xoog badan ahmiyadda dhiigga qofka muslimka si loo joojin lahaa fitanka sida loo joojin lahaa waxyaabaha ay ka imanaysa sida loo joojin lahaa haddana dadku ay ku mashquulaan in qofku waxa weeye haddii gurigiisa uu baaba'san yahay guri kale ma dhiso marka ugu horreysa anugu marka aragtidayda waxa weeye iyadoo shareecada islaamku wax guud ay tahay haddana qofku inuu dhismaha ka bilaabo aad aragtay shareecada miisaankeeda waxa weeye qofku nafsadiisa inuu dhiso miisaanka koowaad waa marka labaad mas-uuliyadda labaad ee saaran waxa weye hadduu xaas leeyahay xaaskiisa mas-uuliyadda saddexaad waxa weye carruurtu wakiilka ka ahaa waa darajaadkaas weeye marka darajaadkaasi inay ku dhismayaan maadaama annagu aanu nahay dad soomaali ah oo ku nool mandaqada oo dad muslin ah inaynu annaga horta bayskeena hoose dhisno nabadgelyo raadino amnigii sugno taa way fikradayda tawakal waxaan weydiinaya su-aal kale oo taas lasii xiriirta berigii qalqablayaasha dagaalku ay ka jireen soomaaliya kooxaha qalqablayaashu ay kala wataan ayaa waxay noqon jireen kuwa sii kala qaybsama oo qabail ku salaysnayd marba sii kala burbura hadda waxaad moodaa marka ay timaado xagga kooxaha diinta inay sidii oo kala tahay oo awal wa isku xirnaayeen oo maxkamadihii xamarka wada qabsaday ahaayeen kabacdina waxay usii kala baxeen magacyo fara badan oo ay kamid yihiin shabaab xisbil islaam aala sheekh qaar kaloo fara badan ahlu sunna iyadana soo baxday marka meel la dhihi karen qabqablayaashii xagga diinta dagaalka unbaa qabqablayaal diimeed isu rur sii rogay haddiibse xaaladdu ay sidaa tahay sideebaa xal ay ku haari karaan iyagu marka hore ay isku midayn karaan inta aynan hanaanka siyaasiga aynan la tacaamulin ama aynan falgal la samayn
laba aragtiyood bay ku imaan kartaa waa mari waxa weye horta qalad shaki ma jiro shaki kuma jiro in maaragtay wadaadadu akhtaa bini aadam weeyo akhtaa ay gelayaan akhtaada la galay waxaa ka mid ah in mujtamaca inkastoo wadanku wadan cadow kusoo duulay oo ahayo amxaaro ay soo gashay kicinta mujtamaca lagu kicinaya la dagaalanka cadowga ah in wadaadadu dadkii dadka tawjiihiyay inay hormuud u ahaadaan ayay ahayd laakiin haddii dad yaryaroo dhalinyaro ah oo aan mas-uuliyaddooda intay la eg tahay cilmigooda qori loo dhiibo oo loo fadwoodo inay cadow la dagaalamaan ka dhigista qorigaan hadhow aad bay u adkaanaysaa horta akhdaaday wadaadadu galeen taasay ahayd ha ahaata u fadwooday loo fadwooday cabdullahi yuusuf dowladdiisa in lala dagaalomo haddii la kiciyo la tawjiyeen dhalinyarada maanta qoriga sida looga qaado way adkaatay wadaadadiina gacantoodii way ka baxday sidaa daraaddeed anigu waxaan qabaa fikirka ah in wadaadadiina dib ay ugu noqdaan dadka say u tawjiihin lahaayeen oo akhdaada ay uga sixi lahaayeen gacanta warloriska ay u arkaanna in wadaadku uusan waxba maamuli karin waxba uusan talin karinna intaa laga tanaasulo dadka mujtamaca la isu keeno caqliga uu shaqeeyo
xuseen fiin waxaan ku weydiinayaa su-aal ku saabsan xaggan maamul goboleedyada ka jira soomaaliya sida maamulkan somalilan la baxay iyo puntland oo kale iyo maamulada kale lamidkaa waxaad moodaa doorka wadaadadu ay ku leeyihiin inuu yahay mid kooban oo yna siyaasadda ku shaq lahayn taasi waxay keentay baa la yidhaahdaa in degenaansho guud uu jiro meelaha ay ku lugta leeyihiin wadaadadu oo xagga siyaasadda hungureeyaan sida koonfurta soomaaliya magaalada muqdisho oo kale afghanistan iyo meelaha kale lamidka waxaad moodaa inay mar walba fawda ka taagan tahay arrimaha sidee baad aragtaa
faysal waa maasan tahay anigu intaaban taa u gudagelinba qof walba isagoo qaawan bu adduunkiiba isagoo qaawan waa ka tegayaa yaa wadaadada yaa qof u xil saaray diinta qofna lama xil saaray diinta qof kasta shaksi kasta uu leeyahay laakiin dhinacan maamul goboleedka igu riixday horto dhinacan puntland iyagaaba haysta nimankan wadaadada iyagaa dalka haysta hadday maanta dukaamadooda xirtaan ama ay yidhaahdaan berito waxba ma jiraan waxaa dowladda puntland waxba maahan ma jirto dhinacan waqooyiga waxa weeye dagaal bay ku jiraanoo qaadkii bay la dagaalamayaan qaadkaa farakulul ku hayo dad badan mujtamac badan ka kaxaysta mahane dadka badankiisa gacantay ku hayaan hadda dowladda madaxweyne silaanya dhinacan waqooyiga maxaa lagu haystaa waa wasiiradii uu magacaabay qaar ka mid ah wadaadaha etoobiya maxay nimankaa ka saar meeshaa la leeyahay dhinacan puntland waad aragto niman baa intay soo baxeen iyadoo aynu ognahay in macdan laysku haysto iyo dhul oo aynu ognahay maaragtay in meesha maaragtay nin walbaaba uu rabo xoogaagiisa inuu meesha ka qaato oo xoogaagii laisku fahmi waayo haddana waxaa laga dhigay sidii niman maaragtay nin walba uu leeyahay argagixisada caalamiga halkan taagan marka waa arrinta waa iska marmarsiya maahane labadan gobol runaantii niman wadaadaa oo kheer allaha siiya diinta si fiican u fahmay oo cilmi diimeed leh baa jooga oo sababta u degan yihiin waa taas oo waxa weeye nacam dadkii weli waxay maqlayaan ama ay wax ka dhegaysanayaan nin waxa uu sheegayo cilmi u leh xaggaa koonfurta dee waxaa weeye wax walba markay fariga ka baxeen etoobiya ugu tala gashay maalin walba loo sameynayo koox maalin walba koox la bedela haddee nimankan aynu ka hadlan al-shabaab aynu leena diin bay wataan see ku ogaanay inay nimankan ay yihiin agenciyad dalka loosoo diray in kale nimankan ahla sunna waynu ognahay etoobiya ka dambeysa oo agency etoobiya u shaqeynaa waay nimankaa laftigooda cidda u shaqeynaa war uma hayno marka dalkeeni waa nalaga haystaa anigu taasaan aaminsanahay nimanka wadaadada ah ee rasmiga ah waa nimanka dalkooda aanan la rabin maaragtay in ay dhibaato sii gasho waa nimanka ogol calankii buluug ahaa shanta xidigood lahaa oo ka turjumaya qoomiyadda soomaaliyeed marka anu taas intaas uga baxay
sheekh tawakal haddii aan su-aasha adiga ku weydiiyo isla su-aashaas aan xuseen fiin weydiiyey ee ku saabsan maamul goboleedyada kale een wadaadadu raadka weyn ku lahayn ama aynan hunguri siyaasadeed oo fara badan ku jirin oo ay kamid tahay puntland iyo somaliland oo kale masalan way ka degan yihiin markaad ka fiirisid u barbadigtid koonfurta soomaaliya sida magaalada muqdisho oo kale iyo koonfurta soomaaliya oo dhan maxaad filaysaa inay ka jiraan puntland iyo somaliland oo kale oo siyaasadda ka leexinaya wadaadadu inay toos ugu lug yeeshaan
bismi illaahi raxmaani raxiim dhowr sababoodba way sababaysaa sababaha keenaya inay gobolada ay deganaadaan sababaha kuwadi waxa weeye dhismihii dowladdii soomaaliya ee burburtay ay dhisneyd meesha aragtida soomaaliya oo dhan manbaceeda u ahaa ee dadkao dhan ay ku wada noolaayeen ee laga hagayay aragtida soomaalidu waxay ahayd magaalada muqdisho gobolada kale dhismahooda iyo waxqabadkooda aad buu u yaraa sababahaasa waxa ay keenaysaa dadkii haddii meelihii burburka laga qaxay meelihii kalena la tegey in dadku ay isku tixgeliyaan nidaam markaa dhisan oo la isku badbaadinayo ama ciidan shaqaynayo amni iyo securitys ka shaqaynaya usan ahayne nidaamkii qabaa'ilka ka jiray meesha iyo dadka wada dhashay waxyaabo aragtiya ay isku badbaadinayeen ayaa keenaysay sababaha aan taa u leeyahay waxaa keenaya nidaamyada dhisan maamulada hadda haddaan soo qaato puntland oo kale ma jiro nidaam arrimihii dowladda intaas sana dhisneed ee nidaamka gobolka sheeganayay waxay u qabteen oo arrimaha bulshada ah hadday iskuulaad yihiin hadday isbitaalaad yihiin hadday waxqabad ay tahay hadday wadooyin ay yihiin marka dadku waxa inta ku badbaadayaan ay ku dhisan yihiin keliya waa aragtida ka dhexaysa nidaamka magacyaalka ah iyo dadka oo isbadbaadinaya ama hadday dhibaato timaado in xeerbeegta iyo odayaasha iyo ogaasyada iyo salaadiinta ay ka fariistaan aysan jirin amni nabadgelyo oo kala hagaya inta badan bal waxaaba keeni karta ay marar qaarkood sababa u noqdaan inay ka dilaacdo fawdadii meesha sababa ay maamulka laftigooda ay keenaan hadday burcad badeeda ay tahay oo aysan awoodin inay ka qabtaan dadkii waddanka waxa weeye wax soo saar ka soo saaranaya kalluunka ka soo saaranaya inay iyaguba heshiis lasoo galaan maraakiib shisheeye oy sababna ugu noqdaan wixii dhaqaale ay kasoo qaateenna waddanka aysan gelin kadibna ay meeshii fawda ka dhacdo marka maamuladu intay wax qaban lahayn anigu waxaan qabaa shacabka ayaa isbadbaadiyey maamulku waxba ma badbaadin allana subxaana watacaala sabab buu uga dhigay inuu dadka ku kala ilaaliyo dadkooda waxgaradka iyo cuqaasha iyo odayaasha
xuseenfin marka ay timaado culimadii soomaaliya ee waaweyneed masel markaad fiirisidoo kale ma muuqdaan inay door cad ku leeyihiin nabadaynta soomaaliya haatan wax muuqda maaha waxay inta badan ku eedayaan oo keliya in dhalinyaro seeflaboodii ay meeshii soo baxeen oo ay wax walba qasayaan marka arrintaas maxaad ka leedahay
runaantii way aad bay influence fiican u leeyihin horta culamadii soomaaliya badanaa dalkao ka maqan yihiin dalka hadday ka maqan yihiinna waxay gacanta ku hayaan dadkii dalka ka soo baxay ee dibadaha yimid oo runaantii dee baadi iyo inay in ay soomaalinimadii iska daa islaamnimadii inay ka baxaan qarka u saaran marka dee geed walba in gubtaa hoos taalo horta nimankaas waxay la dagaalamayaanba dagaal kula jira ama dadkii soomaalida dal ka yimid in ay badbaadiyaan runaantii nin u haya wakti saasa in soomaaliya uu ka hadlo waa culimmada waaweyne sida cumar sheekh faaruuq oo kale iyo nimankaasina dee se u hadlayan waa daaleen haddeer cidinama dhegeysataba marka xitaa nimanka waxaa ugu daran haddeer diinta sheeganayay ee diinta ku dagaalamaya inaysan dhegeysaninba
sheekh tawakal ma aragno inta badan culimmada soomaaliya ee ka madaxa bannaan kooxahan wadaadada ah ee islaamiyiinta ee soomaaliya jooga oo si toosa u cambaaraynaya ama intay isu soo baxaan qabanaya kulanno ay kaga soo horjeedaan waxyaalaha ka dhacaya muqdisho oo kale iyo sida qaska magaca diinta loogu samaynayo dhibaatooyinka noocaas oo kale ah ee meesha ka muuqda doorkii kaga aadanaa culimmadu xagu aaday bismi illaahi raxmaani raxiim xaqiiqiyan culimmadu door ka muuqda bulshada dhexdeeda oo xaaliyan iyo wakti horeba taagnaa ayay ku leeyihiin taa waxaan u leeyahay waa tilmaamayaal ma aha nin qori gacanta ku wato qofkii gacanta soo qabanaya laakiin meesha dhibaato ka jirto iyo meesha fitan ka jirta iyo meesha waxqabad la-aan ka jirto intaba waxa weeye tawjiihaadkooda iyo aragtidooda way muujiyaan mujtamacna inta badan xaqiiqadaasi way u muuqataa laakiin maanta saaxada soomaaliya ma aha saaxa tawjiihaadka iyo aragtidaasi wax weynu maanta way ka bedelaysa maaha maadaama fitanku sii batay dagaalku uu sii batay quwadaha ishaya ee quwadihii lasoo dhisay ee warloriska ahaa nooc magacyo walba ha loo bixiya ama magac dowladeed ha ku yimaadaan iyo aragtidii ka dhalatay difaacii waddanka laga difaacaya cadowgii kusoo duulay aragtidaas iyagoo aan la midayn ayaa waxaa yimid haddana in ay noqdaan sida dibiga marka dadka sbanishka ay cayaarsiinayaan dibiga inta marada cadguduudan ay u taagaan markuu maradii uu herdiyo markaa waran ay ka taagaan hadba fitan loo muujiyo meeshii ay ka dhacaan dad ay ku dhintaan aragtidaasi markaa wadaadadu door weyn bay kuleeyihiin inay ka qayb waayo haddii aan soo koobno maadaama waqtigu inaad inagu yar yahay su-aasha u dambaysa aan labadiinaba idin weydiinayaa waxa ay tahay su-aasha u dambeeya ee labadiinaba aan id weydiin karaa xuseen fiin haddii aan kugu bilaabo sidee baad u aragtaa doorka ay kooxaha islaamigii ku leeyihiin soomaaliya ma inay kusii jiraan ba siyaasaddan qasan ee soomaaliya mise inay bannaanka ka istaagaan sidee bay kula tahay xalka ku jiro waktigan lagu jiro ee adag
in xalka soomaaliya haddeer wuxuu ku jira in dalka laga sifeeyo saddex urur oo ah, al-shabaab iyo al- xisbulislaam iyo iyo ahlu sunna waljamaaca in waxaan qabaa in maaragtay soomaalida wixii caqli leh ah, siiba labada maamul goboleed ee maamul goboleedada puntland iyo somaliland wadaadada jooga iyo iyo shacabka jooga inay iskaalmaystaan in- in walaalahooda dhinaca ay joogan ay badbaadiyaan in si kale oo waddanku degaya ma jiro ama in- horta meeshan de- de- dowlad wax la yirahdaa ma jirto waa iska dowlad fadhiida haddii dalka xitaa inta koonfurta loo gacan geliyo nimankan al-shabaab in markaa lala in lala dhiilgareeyo ilan ilan ilan al-shabaab dalka koonfurta badan ayaga haysta iyaga in muqdisho inta in nimankan in burundiga iyo iyo iyo- iyo rwanda isku ilaalinaa inta meesha laga saaro dalka intaa la wareego haddaba lala hadlo bal haddii bal ay ba- bal wadahadal wax ku keenayaan ama ay dalka maaragta sida u dhaamayaan laakiin ama in raggan la sifeeyo ama inta dalka lagu wareejiyo lala hadlo maahan si kale ma jirto uma uma- umana maleynayo haddii ay qabsadaan koonfurta inta badan inay puntland iyo somaliland midna cafinayaan waaga sheekh tawakal adigu sidee baad u aragtaa wadaadadan islaamiyiinta ee hadda ah oo kooxaha nuqbaysan ee dowladda la dagaalama ma waxaad u aragtaa inay siyaasadda kusii jiraan siyaasadda qasan ee soomaaliya mise waxaad u aragtaa in xalka uu ku jiro inay faraha kala baxaan si nabadgelyo loo helo Een, haddaad sidaa u dhigtay aan uga jawaabo een, wadaadadu ee, hortooda dad maslax ka talis ah dadka hadda hubka qaatay ee, waana dad soomaaliyeed aragtida xaqiiqiyan markaynu ka hadalno marka anigu waxaan qabaa fikrad ahaana mar walbaba inaysan aragtideena noqon sida shirarka lasoo dhiso soomaalida ee aan dhammaano markuu mid sii dhammaada dhowrkiisa mid kale lasoo dhisaye in qaladka meeshuu ka jiro laga saxo wixii wanaagsanna la isku raaco wixii qaldanna la saxo aanan loo fiirinin een, dadku magacyada ay wataan magacyadu waa iska dhammaan waxaa la sheegaa in soomaaliya ay ku sugan yihiin dad ajaaniba oo ka barbardagaan waan islaalna horta dirinin dadku magacyada ay wataan kusii jiraan siyaasadda qasan ee soomaaliya mise waxaad u aragtaa in xalka uu ku jiro inay faraha kala baxaan si nabadgelyo loo helo
haddaad sidaa u dhigtay aan oga khaladku halkeebuu ku jiraa marka dowladdii halkan ay taagan tahay laba waddo oo xamar yeelahayay xamar ku yeelahayay joogtaa Eh, nimankii islaamiyiinta ahaa inta badan iyagaa gacanta ku haya waddankii sharciyad bay dowladdu haysataa iyaguna awood bay haystaan sidee bay kula tahay xal in loo heli karo marka sidee baa la isugu iman karaa
runtii horta in- in- wax sharciyada haystaa ma jirto waayo haddaanad dadkii dadkaaga haynin nin burundi iyo uganda islaalna horta dowlad maahan inaga soomaalida inaan isugu sheekeena maahan waa dowlad in xaqiiqada dhabtaa nimanka dalka koonfurta gacanta ku haya waa nimanka al-shabaab marka inta in in laisu raaciyo intaadi wararka qabsada marka haddii ay day soo durkaana dhinacan go- gobolka hiiraan iyo galmudug iyo puntland iyo dhinacan kusoo fidaan in laiska dhiciyo haddii ay wadahadal ogol yihiinna markaa dee wadahadal la furo si in soomaalidu waddanka gudihiisa iyo iyagoona cidna aan waxba weydiisanaynin kaba soo qaad haddii lagu shiri karo in in waddanka gudihiisa oo dadka soomaalida hadday waddanka gudihiisa ku wada hadlaan iyadoo wad shisheeye aysan madaxa ka kawinaynin waxa weye horumar bay gaarayaan in run ahaantiina in in in dhammaanteen aan aragno in meesha dhibku inaga taagan yahay iyo ama- oo ah dowladda etoobiya oo doonaysa soomaaliya inay ka dhigato gobol gobol ay kantarosho marka anigu intaasaan ka oranaya
waxaa la sheegaa in soomaaliya ay ku sugan yihiin dad ajaaniba oo ka barbar dagaalama ururada islaamiyiinta ee ka jira em, soomaaliya marka haddii taasi ay rumowdo oo ay run ay tahay em, waxaa hubanti ah in ay qayb ka yihiin dhibaatada soomaaliya ka jirta maadaama inkastoo la sheego inay yihiin dad muslimiina Em, dowladdii waxay ku doodaysaa arrinta qolyahan kale islaamiyiintuna waxay ku doodayaan inay xaq u leeyihiin inay la dagaalamaan marka dhibaatada caynkaasa sidee baad u aragtaa sheekh tawakal bismi illaahi raxmaani raxiim aragtida een, ah inay dad ajaaniba ay joogaan een, kolley een, waxaan qiyaasayaa maxaakiimta islaamka ninkii hogaamiya uu ahaa hadoo isagaaba u janjeera dhinaca reer galbeedka xogtoodana isagaa nooga xog ugaarsan haddayba jiraan haddii lagu dhawaaqayna markuu maamulka maxkamadda hayay isagaa u yeertay dadka marka meeshii ku dambeeyeen in isaga lagala xisaabtami ku fiicnaan lahayd maadaama reer galbeedku ayagu hadda dhaqaalaha ku bixiyaan dowladiisana ay taageeraan aqoonsina ay siiyaan isagaa markuu maxaakiimta ahaa dhawaaq guud ee islaamka u dhawaaqay inay u yimaadaan oo cadow iska difaacaan marka dadka meeshii ku dambeeyeen waxaan filayaa in lagala xisaabtami karo isaga hadda uu dowladda madaxda u yahay maya pointgan ka hadlayno ee qodobka ka hadlayno sheekh tawakal waxay tahay in ay jiraan iyo inaysan jirin sidee bay kula tahay inay dad ajnabi yihiin inkastoo muslimiin ba ay sheeganayaan haddana ay soomaaliya dhibaatada ka jirta ay sii badiyaan oo soomaaliya ay ka dagaalamaan oo dhibaatadii meesha ka jirtay ay sii kordhiyaan arrintaasi ama dhibaato ama faa'iida inuu tahay sidee kula tahay waxayla tahay caqliga in laga shaqaysiiyo mujtamaca soomaaliya oo aad u tiro badan oo gobollada soomaaliya oo dhan wa- ku wada nool ama meesha nimanka islaamiyiinta hadda ay ka taliyaan ku nool in macnaha magaca soomaalidu loo bahdilo afar nin ama shan nin ama lix nin haddii la soo tiriyo u malayn mayo mujtamaca inay wax ka bedeli karaan haddayba jiraan macnaha in lagu xisaabtamo miisaanka weyn ee dadka soomaalida gacanta wax ku haya laakiin shakhsiyaadka iyo dhowrka qof aana lagu xisaabtamin intaasaan kusoo gabagabeynaya
xuseen sidee baad u aragtaa su-aasha ku saabsan ajaniibta ku sugan soomaaliya inay halka qayb ka yihiin iyo inay dhibaatada qayb ka yihiin wa- waa cadda inay dhibaatada qayb ka yihiin inay nimankaas dalka joogaan waayo isqarxin iyo sheekooyin aan hore soomaaliya uga dhici jirin baa hadda soomaaliya ka socda in dhiiggii dadka soomaalida ahaa oo laska banaystay dad la laayo oo oo badfac lagu laayo waxaa ugu dambeeyey xaashi weheliy marka iyo odayaashii muuse boqorey marka haddana waad aragtaa maalin walba dhiiggii waa laska laynaya marka in waxay la tahay maaragta raggaas inay dalka joogaan waa laga waad mahadsan tihiin sheekh tawakal yuusuf ismaaciil oo ka mid ah culimmada ka howlgasha magaalada boston ee gobolka massachusetts ee waddanka maraykanka iyo xuseen fiin oo ah aqoonyahan soomaaliyeed waxaanay ka qayb gelayeen dood ku saabsan doorka diinta iyo wadaadada iyo ururada islaamiga ee ay ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya intaan barnaamijkaas lamid a ku kulmi doonana waxa aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo aniga oo faysal ciise salebaan iyo cabdillaahi shiin oo barnaamijka ila soo saaray